madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka hadlayay dhinacyo kala duwan oo la xidhiidha mawduucyada ay dunidu halkan ku falanqaynayeen kuwaasoo ay ka mid yihiin waxbarashada isbeddelka cimilada ammaanka la dagaalanka musuq maasuqa iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo gobolkaba waxaan ugu horreyna madaxweyne farmaajo sheegay inay soo dhoweynayaan halkudhigga sanadkan loo qaatay kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa taasoo uu sheegay inay xusuusinayso muhiimadda ah in la labanlaabo dadaalada iyo iskaashiga xooggan ee dunidu ay ka yeelanayso si loo gaadho yoolasha ay dunidu leedahay iyo islamarkaana ay ka dhigatay dhinacyada yaraynta saboolnimada kobcinta waxbarasho taya leh iyo weliba isbeddelka cimilada ku yimi maru ka hadlayay arrimaha gobolka ayaa u sheegay in kenya iyo soomaaliya ay daris ku yihiin badweynta indiya islamarkaana ay ku naaloonayaan xidhiidh ah nabad iyo saaxiibtinimo isagoo xusay kulan ay magaalada new york salaasadii ku wada yeesheen isaga iyo madaxweynaha waddanka kenya huru kenyatta kulankaasoo u sheegay inuu hogaaminayay madaxweynaha dalka masar cabdifatax xasiisi oo haatan isagu ah guddoomiyaha midooda afrika
President Al Sisi of Egypt, who is also the current chairman of the African Union, convened and chaired a meeting between me and the President, of, uh, President Uhuru of, King, of Kenya.
habeenkii talaadada ee bisha sebteembar ee ahayd afar iyo labaatanka madaxweynaha masar oo ah guddoomiyaha xilligan ee midnimada afrika ayaa noo qabtay islamarkaana guddoominayey shir aan yeelannay aniga iyo madaxweyne uhuru ee kenya shirku waxa uu ahaa buu yidhi mid midho dhalay waxaana ku heshiinay in caadi lagu soo celiyo xiriirkeennii walaaltinimo in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed waxaan ku heshiinay ayuu yidhi oo kale in muranka badda ee labada waddan aan u dayno maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka
maruu carabka ku dhuftay in soomaaliya ay kenya u hayso wax badan ayaa madaxweyne farmaajo uu ka hadlay xiisadda ka taagan badda ee u dhexaysa kenya iyo soomaaliya taasoo sheegay in inkasta oo xidhiirka guud ahaan uu wanaagsan yahay haddana wadaxaajoodka labada dhinac aanu is-afgarad keenin isagoo xusay in soomaaliya xubin ka tahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa islamarkaana ay ka dhursogayaan halka ay ku dambayso
in the past in order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law, Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice.
wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelannay ma midho dhalin si aan haddaba u helno xal waara oo nabadeed oo loo siman yahay waxaan sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinnay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka aad baan ugu faraxsannahay ayuu yidhi in maxkamaddu ay go'aamisay inay kiiskan qaadi karto waxaana dacwadda dhegaysigeeda la qaadi doonaa toddobaadka u horreeya bisha noofembar ee soo socota madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ku saabsan muranka badda waxa uu yidhi soomaaliya waxaa ka go'an in hannaankan garsoor ee maxkamadda laga salgaadho soomaaliya waxay u hoggaansamaysaa go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda sidoo kalena go'aanka maxkamaddu waxa uu qabanayaa kenya
maru ka hadlayay dhinaca deegaanka ayaa uu sheegay in soomaaliya ay ka go'an tahay kobcinta deegaanka isagoo intaasina sii raaciyey in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu hirgelinayo hay-adaha deegaanka maamulo si ay isbeddel u sameeyaan waxaana uu xusay abaartii soomaaliya haleeshay sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban taasoo saameyn ku yeelata deegaanka dhaqaalaha iyo weliba khayraadkii dabiiciga ahaa isbeddelka cimilada oo ahaa isagu mawduuc ballaadhan islamarkaana si gaara isha loogu hayay ayaa uu sheegay in dowladdiisu ay si buuxda uga go'an tahay natiijada heshiiskii lagu gaadhay magaalada baariis iyo weliba si la mid a heshiisyadii kale arrimaha deegaanka ku saabsanaa dhinaca ammaanka ayaa uu sheegay maxamed cabdilaahi farmaajo in soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha nabadgelyada siyaasad loo dhan yahay iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda isagoo intaasi ku daray in ammaanku dowladdiisa u ahaa waxa ay diiradda saarayaan oo ay kharash badanna ku baxdo islamarkaana ay barbar joogaan qaybaha kala duwan ee dunida ka socda oo iyagoo iska kaashanaya islamarkaana si aan daalis lahayn uga shaqaynaya in ay meelihii u dambeeyey ka saaraan argagixisada sidoo kale waxaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo khudbaddiisan ku soo hadal qaaday doorashooyinka soomaaliya waxbarashada iyo weliba dhinacyo kale iyadoo khudbaddanina ay noqonayso tiisii ugu horreysay ee kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka jeediyo tan iyo markii jagada madaxweynenimo loo doortay bishii februari ee sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban abdixakiin maxamuud shirwac v o a new york